asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu sheekooyinkeenna muhiimka ah hadba dhinac kaga goosanno teenan maantana waa mid iyaduna cajiibaadkeeda wadata waxaa la yidhi waxaa jiray niman haddii eebba idmahayo hawl qaran hayey hadday hawl qaran hayeenna qofku hadduu hawl qaran hayo waxaan ka hadlaynaa waa qaranka caadiga ehe ee aan ahayn midka la duunsaday ama midka qabiilka ku dhisan ama midka jeebka la gashaday ama ka dabadhilifka ku dhisan ama midka brofesorka baadidaa ku dhisan kaa maaha qaranka aan ka hadlaynaaye ee waa qaran isku tashaday sida dalalka isku tashado oo kaleento dalalka isku tashaday markaan ku leeyahay kaba soo qaadba rushia oo kaleento ka soo qaad north korea waddankan la dhehe ee waayahan dambe layska dacaayeeyo ka soo qaad iiraan oo kale ka soo qaad nimankii taalaban ee afghanistan joogay ka soo qaad dadyaga noocaasa weeye qaramada isku tashaday ee aan dhihi karno waa qaramo isku tashaday aan cidnana welimaysi gacanta u hoorsanaynin iyagana aan wax loo yeedhinin looxa iyo qalinkana aan gacanta ku wadanin oo macallinow alif baan marahayaada aan ku haynin kuwaas weeye dalalka isku tashaday ummad marka noocaasoo kaleenta kaba soo qaadba soomaalidii hore ayay ahayd ummadda noocaasoo kaleenta ragga noocaas ee soomaalida waxay ahayn rag isku tashaday oo aan ajnabi mushaar u doonanaynin ajnabina adeeg u doonanaynin ajnabina xilka nagu adkay odhanaynin ajnabina aan waxba ka rabin niman beerahooda beerta masagadooda abuurta geelooda raacda lo-dooda dhaqda ee haddii ilaahay kuu soo galee midhahoodana gurta dalkoodana ku kalsoon surtoodana jabsada malabkoodana dhuuqa ayay ahaayeen aad iyo aadna kalsooni weyn isugu qaba eebbihii abuurtayna tala saartay carariga ay ku nool yihiinna aan dhubuqdhubuq iyo dhasaqdhasaq iyo dhoolakdhoolakh midna laga aqoonin ayay ahaayeen iyagoo noocaasa ayay waxay dareemeen in la soo galay waayahan dambe oo ay jirto baaljiid badan iyo tafjeex iyo haddii la kuusoo ogoliya docwareen ama maaragtay xuluulaysi uu ka dhex socdo ayay dareemeen maadaama ay middaa iyadaa dareemeen raggii ugu sarsareeyey meesha iyo raggii la tuhmahayey qaybo badanoo ka mid ah ayaa isu yimid markay isu imaadeenna waa la kaftamay waana la sheekaystay howlo badanna waa la ysku soo qaaday amuuro badanna waa la celceliyey markii howlihii farada badnaa lasoo gebagabiyey ayaa nin waxa uu yidhi haddaba i dhegaysta keena gacmaha gacmaha la isqabsaday ina wareejiyey saasaa la iswareejiyey waa la xalqeeyey macnaha waa la iswareejiyey fagarlixin baa la sameeyey markii sidaa la sameeyey ayuu yidhi hal mar baynu dhahaynaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen baa la yidhi isku mar barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen maxaa looga jeedaa sirta qaranku ninkay ka baxdo dee adaa bakayla galeena waad maqan tahay sirta qaranka ninkii kashifa ninkii laaluusha nagu qaad ninkii danaheenna khasaaray ninkii hawshii loo diray lumaya waxee aan ku ballannay iyo howlihii laynaga rabay ee haddii la kuusoo ogolyahay mustaqbal ahaan iyo jiritaan ahaan iyo isri ahaan iyo dad ahaanba qaaliga inoogu ahaa ninkay dhinaciisa ka baxdow waa bakayla galeen ama ninkii shaqadiisa ka seexdow aday kuu taallaa ama ninkii sirteenna fashilow aday kuu taallaa hadalku waa hadal culus yuusan kaa hosdusin barbarbarkii ka baxdaa waa bakayla galeen laakiin nasiib darro maanta soomaalidu sir ma leh iskaba soo qaad sir kaleento ay leedahay tii xididkii tii qoyska tii aqalka tii labada lamaane tii carruurtiiyo hooyadood ayaaba kashifanba oo maanta bannaanka taalla xageed moodaa sir dowladeed ama sir ummadeed ama sir dhaqan ama sir hidood ama sir diimeed ama sir madaxeed ama sir caaqileed taas iyadu daaqadday ka baxday waa hore ayaana daad ku qaaday ayaan odhan karnaa oo malageed galay ama maaragtay duufaantii xagaagu ay badweynta hindiya raacisay siyaalaha aan dhihi karno waana qayb ka mid ah nasiib darrooyinka waaweyn ee dadka soomaalida la soo darisay mahmaahda maantaan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta waxaa la yidhi baryo iyo isdalloocin layskuma daro baryo iyo isdalloocin layskuma daro